Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa laga daafuray barnaamijka wacyigelinta ka hortagga labada tallaal ee cudurrada shuban-biyoodka iyo oof-wareenka, iyo sidoo kale ololaha isku dhafka tallaalka jadeecada. Barnaamijkan oo daahfurtay Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka, Guddoomiyaha Baarlamaanka Dr. Cali Siciid Fiqi, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, iyo madaxda hay'adaha WHO iyo UNICEF. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Siciid Axmed Cali, oo daahfuray barnaamijka wacyigelinta ka hortagga labada tallaal ayaa ka hadlay muhiimadda tallaalka.
arrimaha ka hortagga cudurrada caruurteena dhibaatada ba'an ku haya tallaalkan looga hortagi karo marka waxaan leeyahay aad umahadsantihiin wasaaradda caafimaadka xaqiiqda mudnaanteena iyo iyo waxa aad mudantihiin aaday og tahay mar kastana mudnaantiina iyo ammaantiina ayaan sheeg sheegaynaa intaa kadib waxaan rabaa inaan kelmaddeyda laba qodob ama laba qaybood oo bulshada ka mid ah aan toos aan ugu socodsiiyo maadaama waxaan ka hadlayna tallaal uu yahay qayb waxay ku socotaa shaqaalaha caafimaadka ee kaambeennada ka shaqayn doono ee arrimahan loo tababaray ee degmo kastoo koonfur galbeed ka mid ah jooga ee kaambeenkan ama tallaaladan ay ka bilaaban doonaan waxaa la idin tababaray oo la idin soo xushay oo bulshada qaybaheeda kala duwan laidinka soo xushay in ummadda aad u adeegtaan oo adeegyadii caafimaadka aad gaarsiisaan si gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallaankooda inaad u shaqaysaan wixii laydinkugu tababaray ee mas-uuliyadda laydin saaray ee badbaadada nafta bini'aadanka laydinkugu aminay in sidii laydinkugu talagalay aad u fulisaan oo ilaahay subxaana wa tacaala aad uga cabsataan oo meel kasta oo la gaari karo oo adeeggaas caafimaadka la gaarsiin karo talaalkaas la gaarsiin karo oo naf lagu badbaadin karo xitaa mararka qaarkiis waxaa dhici karta in idinka aad halis aad u gashaan marka waxaan rabnaa inaad waajibkaas aad gudataan oo ilaahay aad uga cabsataan meel kastoo la gaari kara in talaalkaas aad gaarsiisaan ilmihii cunug kasta aad talaalkaas aad gaarsiisaan waxay la micnataa inaad naftiisii aad ka badbaadiseen cudurradii ku dhici lahaa ilaahay subxaana wa tacaala hadduu u qadarana cumrigiisa uu sii dheeraado uu sii noolaado uu sii jiro ayaad qayb aad ka qaadanaysaan guddoomiyaha baarlamaanka doctor cali siciid fiqi ayaa dhankiisa ka hadlay
numoniyada waxay ku dhacdaa ilmaha yaryarka sidaan la sheegay oo shanta sano ka yar oo runtii oo bakteriya iyo virus iyo fangiba keeno inkastoo fangiga uu yaryahay gaar ahaan laakiin fangiga wuxuu maaragtay uu ku dhacaa numoniyadaas ilmaha sidaan sheegna hadda i d bd oo kale marka sidaas darteed maaragtay runtii muhiim waaye numoniyada in lagala dagaalamo numoniyada haddii kale waxaa waay carruurtaas maarkiinoo intay way u dhimanayaan mana laga daaweyn karo mar hadduu xaalad xun uu gaaro nin walba waa yaqaanaa sababka maarkino waa organka ugu muhiimsan maaragtay organada ugu muhiimsan ayuu ku jiraa haddii maaragtay sanbabkii uu dhinto runtii qofkii ma neebsan karo waana dhimanaya marka sidaas darteed numoniyada maaragtay ilmaha waa khatar bay ku tahay waa aragtaan meel kastoo aad joogtaan waxaa maqlaysaan maarkino cunugeeb numoniya ku dhacday marka ka hortaggiis oo tallaalkaas in la siiyo waa waajib sidoo kale waddankan shuban badan ayaa ka dhaco shubankaas oo maarkino rotaviruska waxaa ka mid ah rotaviruska infectionkiis sidaas darteed isaga naftiis waxay u baahan tahay carruurtan shubmayso oo tabcaanka noqonayso lala cararaayo faleebada lagu soo shubaayo maaragtay wal cunugii tabcaan waa laleeyahay in laga hortago oo sida looga hortagi karna tallaalkan maaragtay la siiyo marka waxaan qabaa in runtii degmo kasto waxaan ay ka bilaawdaan dadkii laga dhaadhiciyo